aad baan ugu faraxsanahay reer dhobley soo dhoweyntoodii qiimaha badnayd shalay ayna soo dhoweeyeen anigii waftigii ila socday waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo soo dhoweyntaas mahadnaq guud oan taa uga mahad celinayo waxaa kale waxaan u malaynayaa wajiyada meesha fadhiya inta badan aad baan u garanayaa inta badan ma aha dad hadda nagu cusub aad baan ugu faraxsanay inaan wejiyo waayahan annaan isaraga maanta aan ku kulanna halka qodobka labaad waxaan sheega safar deg dega ma qabo laba xaalo iyo socodkanagu ku salaysnaa mid wuxuu ahaa abaabul guud oo aan ku jiro howlgal ahaa ciidan oo aan doonaynay waan garanaynaa dhoobley halgankaani miduu ka bilowday bay ahayd socodka ilaa kismaanyo la socdayna meeshii laga bilaabay bay ahayd inaan haddana socodkii intaan maro iyada afmadow laga sii bilaabo ilaa bu-aale iyo saako iyo salagle iyo la tago gobolka intiisa kale halgankii aan ku bilowna kiisii kale inaan dhammaystirkiisii qaadno midaasi waa hadafka koowaad ee socodkayga ahayd aniga waftiga ila socda waxaa kaloo wehelisay wasiirada ila socda waa kuwa ugu muhiimsanaa arrimaha gudaha hadday noqoto maaliyadda hadday noqoto amniga hadday noqotee shaqooyinka inta badan deegaanada ay khuseeyeen bal inaan u kuurgallo habka maamul deegaan shaqada deegaanada ka socota waxa tabashada dadku ay tahay waxa hadda nala gudboon inaan samayno isku xidhka maamulada oo aan isleeyahay waayahan waxaa batay deegaanadii hadda tuulooyinku waa isu daba jeedis ceelash waa iska dabaqob waraha warkooda iska daa dhulkii kulligii wuxuu noqday dow waxaan malanaya hadda daaqsin inayna jirinna maadhow dow lagu wada bixi doono meel walba dow ay noqon doonto meel ceela iyo meel wara iyo daaqsintiina maaqaan ama dadku marka xoolihii ka dhamaadeen bay yaa maaqaan wuxuu cadda malaha ay deedeeyaano dowda badan baan umala xooluhu inay ku tarmaan in sidaa laftooda looga jeedo bal inaan taa laftirkeeda bayada iyo environmentiga lafteeda wixii ka jira iyo sida bal arrimaha deegaanada aan uga hadli lahayn iyada lafteeda inaan wixii taladeeda idinkala gaadhin waxaan isku dayayaa inaan si hoose u ogaado deegaankan dhoobley iyo inta ku xeeran iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo waxa jira iyo kulligood inaan si hoose u ogaado ma aha safaraan maalin iyo laba ku imid oo aan aan ka sii noqonayo oon degdeg wax degdega ma qabo waan is arkaynaa dadka labalabaan isu arkaynaa shan shan baan isku arkaynaa kulamo badan baan yeelanaynaa wiilashaan rabnaa in la diyaariyo ciidan baan rabnaa inaan diyaarino sababtaa markii la yidhaha hawl baa la gelayaa waad garan kartaan ciidan hawlgelaya boos ku dhaawacma ku dhinta meel la qabto ciidan lagaga tago culays badan bay u baahanaysaa taar daraaddeed waxaan u baahan lahay inaan wiilasha duurka ku jirana soo bixinno isku tashanno howlgal muuqda oo cad oo kii shalay aan halkan ka bilownaya inaan isagana waddada midig baan u leexanay markii hore waddada biixda aan ula leexanay haddii ilaahay yidhaah taasaa waxay keenaysaa markaa inaan iyadana sidaa aan ugu talagalnay haddii ilaahay yidhaah kan waa mahad celin aan odayaasha ugu talagalay waxaan aada u mahad celinayaa maamulka degmada hay-adahooda amniga iyo maamulkii marka la ysku daro shaqada ay qabteen waxaan u malanayaa saldhigan hadda xilligii iigu dambeysay bildhaantuu lahaa iyo yaan guryahaaba wax laga bedelinaa laakiin inta geed ku abuuranaya say tahay waa wax badan oo isbedel ah wax badan baa la qabtay wax badanoo muuqda oo fiican baa meesha ka muuqanaya waan rabaa markaa inaan baridhowli hoos ugu dhigno haddii ilaha yidhah oon waqti isu qaadano oon wada hadallo ganacsatada odayaasha culimaa udiinka ururada bulshada haweenka dhallinyarada waan la wada kulmi doonaa haddii ilaahay idhaah intaa aniga aan shaqadeeda ku jira wasaaradaha kalena wasaaradanba shaqadeeday geli doontaa tii gudaha guday ka hadli amni amnibu ka hadli dhaqaala dhaqaalay ka hadlayaan iyadoo aan garanayna xaaladda lagu jira iyo wakhtigu siduu yahay qof waloo naga mida inuu u diyaargarooyo halgankaa inuu qayb ka qaato odaygii dhowr wiil waagii hore u hadheen inuu hadda qaar ka soo horbixiyo halgan aan isku tashanno oo dheer oo waxqabadla inaan sameyno markaan intaa kaga soo noqdo annagu kismaayaan idinkaga nimid jubbaland baan idiin sheegay aasaaskeedii iyo dhobley waxay ka ahayd iyo gundhigii inay u ahayd iyo meeshii wax laga sii bilaabay ee wax laga wada inay ahayd hawshaan aanu qabanaynay waxaan hadda ku jirayna waxay ahayd bal inaan deegaanadana kuwa maqanna xoreyno dadkana aan gaadhsiino dowlad wanaagga iyo bal in la ismaamula iyo in si kala guurahoo system la iska dhaxla aan u samayno laakiin system dowli oo jubbaland hadda ay isku raacday wax jubbaland laydhaha inay dhisato oo saddexda goboloo dastuurku siinayaa oo maamulkeediiyo hay-adaheedii yeelatahay waa wax waxtar qof walba u ah intii mar walba wax cusub iyo ged cusub iyo anaa imid haddaan imid aynoo noqon lahayd inay noqoto wax inoo joogta ah oo beri deegaanada kalena waxaan u mala puntland baa inaga horreysay marka laga reebo somalilan oo iyadoo arrin kale ah inaan noqonno mid kudayashadeeda leh waxaa dhammaystirka inoogu dhiman oo keliyana inay tahay shabaab oon ka xoreyno deegaanada maqan iyo maamul wanaag iyo inaan dadka wada gaarsiino maamulkii oo qof waliba uu garan karayo talada uu ku leeyahay waa mar waa wax mar walba u baahan nahay in talada la isku darsado la kala qaato oo talada meel la isla dhigo waxaan rajaynayaa hadda odayaasha hawlwaroo deg degay qabeen shabaabba hadda waxay isku darayaan beelaha dhexdoodii deegaankan hadda dhibbaa meelaha laiga soo sheegaya in maanta shabaab waxay guushoodii iyo natiijadooda ku jirtaa wax laydhaha qayb iyo xukun waa falsafadii aan gumaysigii ka dhaxalnay reer hebel reer hebel ha lagu dilo reer hebelo reer hebel baa xuduudkiina soo dhaafay reer hebelo reer hebel baa idiin soo gudbay waxaasoo dhan waa wax laga shaqaynayo wey odayaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradku inay fahmaan baa loo baahan yahay waxa dadkooda la isugu dirayaa macnuhu waxa uu yahay in dadkaa la isku diro oo colka la dhex dhigo oo soodimo loo kala sameeyo oo sidan iyo sidan la yidhahda waa arrin dhibaato iyo mushkilad nagu ah taa markaa waxaan rabnaa in siday tahay odayaashu ay uga hadlaan la arko laga wada hadlo lala joojiyo intaay hadda maraysana inaan horey loo sii dhaafin inta ay hadda joogto inayna horey u sii gudbin cidda wax wadda ee dhibka ay ka timaadee dhibka waddana dhinac baan uga soo wada jeesanayna sababtoo annaga wixii dhibaato dhexdanada ka abuuraya wax dana nooma aha shabaabna dan nooma aha midna danu ma aha in maanta lala qaybiyo oo la isku kaana garaaco oo qayb iyo xukun la yidhaahdaa macno nooma samaynayso taa waxaan rabnaa markaa in odayaashu ay ka taxadaraan oo arrintaa ay galaan